madaxweynihi hordhaca ah ee ee basiga ahaa ama saldhiga ahaa waa iyagii bishii hore kow iyo labaatankeedii aas mare lagu saxiixay wadahadalada faahfaahsan oo qodobo kala duwan ku saabsan waxaa la bilaabi doonaa bishan soo socota la bilaabi doonaa marka ay madaxda jabhadda iyo ciidamada dibadda ku maqnay yimaadaan yaa guddiyo wadahadalla dhisi doonaa waan gartay saaad aduba tilmaantay asmaraad heshiis ku gasheen dabcan markii heshiiska aad gasheenna muddaa ka soo wareegtay ilaa hadda wadahadallada qodobadii aad ku heshiiseen maxaa ka dhaqan galee la taaban karaa ee adu aad tilmaami kartaa way fiican yihiin ilaa iyo hadda heshiiskii si fiican u socdaan aragnaa xagga ismaamulka somali state iyo xagga federaalka waa ma xumo waxoogaa birocraty oo culturka ethoobia oo iska yar gaabinaya waa jiraa laakiin niyad ahaan iyo siyaasad ahaan xukuumadda deegaanka iyo xukuumadda dhexe etoobiyaba weli inay heshiiskii xurmaynayaan oo socdaa saasaanu qabnaa dabcan saad aduba carrabaabtayna dawaaba jirtaa sidoo kalena qaar ka mida jabhadihii dagaalka kula jiray dowladda etoobiya sida o lf oo kale way soo xoroohdeen adiguna saad carrabaabtay jabhaddii way soo xaroonaysaa goorma ayay soo xaroonayaan jabhadda o l f ciidamada xoreynta ogaadeenaya waxaa dibadda hadda ku maqan ee dalalka deriska a jooga waxaan is leenahay kow iyo labaatanka maalinka arbacada ah bay jigjiga soo gaarayaan madaxoodu si fiican insha allahu halkaa loogu soo dhaweynayaa madaxda jabhadda dibadda ku maqan guddoomiyaha iyo xogeyaha guud iyo guddiga fulinta iyo xubnaha golaha dhexe iyo kaadirka dalka imanin waxay iman doonaan haddii alayaaba bisha sagaal iyo labaatankeeda iyo soddonkeeda labaatankan kuwadna inay adisababa kasoo degaan iyo soddonka oo ay qorshaysan tahay inay gaaraan sidaa weeye shacabka soomaaliyeedna waa u diyaarsan yahay inuu soo dhaweeyo shacabka jigjiga iyo muxuu ahaye xukuumadda deegaanka iyo waxgaradka soomaaliyeed iyo xubnaha jabhadiba arrintaa way isu diyaarinayaan marka talagalku waa dalka bisha inay jigjiga gaaraan sagaal iyo labaatankana ay soo gaaraan magaalada adisababa markaa dhammaantood waxay imanayaan magaalada jigjiga ee xarunta ismaamulka soomaalida a bilowga hore ugu yaraan marka hore jigjiga la isugu tegi oo jabhadda isku bariirin doonaan kadibna haddee dalku waa ballaaran yahay gobolada oo dhan waa la tegi doonaa birdhabo iyo goday iyo magaalooyinka waaweyn oo dhan iyo gob kob iyo tobanka gobol waa lasoo booqan doonaa xafiisyadii jabhaddana waa laga furi degmooyinka iyo magaala magaalo goboleedyada iyo meelihii kale ee muhiim ahe dadka soomaalida deegaankooda ku yaala waa laga hawlgeli doonaa iyo caasimada adisababa mxuu ahay markii lagu daro haddaan su-aal kale ku weydiiye caddaani tiradooda waa imise ma tilmaami kartaa qiyaas ahaan inta yihiin tirada ciidamada soo xaroonaya
maya tirada ma wada hayo laakiin kolley ciidamadu horey usoo galeen in badan dalalka deriska ah kuwii ku maqnaa way yimaadeen haddase waxaan is leeyahay tiro dhowr boqol a iman doonta toddobaadkan gudihiisa oo arbacada ugu horeyso kadib waxaa ku xigi doona madaxdii guddoonkii iyo golihii dhexe iyo kaadirkii inta badan ku sugnaa asmara ama dibadaha kale ku sugnaa marka way way bilaabanaysaa un arbacada bilaabanaysaa markay soo wada xaroonan baan tirada sugi karnaa waan gartay waxaad carrabaabtay in ay ciidamo ka soo horreeyeen qaar hore soo xaroodeen ama ay yimaadeen iyaga kuwaasi goormay yimaadeen si xaggee ka yimaadeen markii aan xabad joojinta ku dhawaaqnayba muddadaa way socdeen midda kale jamaal gamaysaan ahayna dalkana waan geli jiray waan ka bixi jiray marka midday socdeen intii hawlaha nabadda socdeenba xubno badan iyo kaadir badan iyo ciidanba way soo xaroodeen marka ay soo xaroodaan ay dhammaan wada yimaadaan ee ay gudaha soo wada galaan maxaa laga yeelayaa ma ciidankaa lagu darayaa ma qaab kalea loo jihaynayaa iyada taa ma ka wada hadasheen si bilowga loo wada hadlay talagalku waxaa weeye in markii madaxda jabhadda wada timaado in guddi wadahadal oo arrimaha ciidanka ku saabsan guddi wadahadal oo arrimaha dhaqaalaha ku saabsan guddi wadahadal oo arrimaha siyaasadda ku saabsan la dhiso oo heer federaal iyo heer ismaamul ah u kala dhisan ama isku dhafan marka guddiyada farsamada iyo arrimaha faaqidi doono markaynu taa ka nimaadno iyadana muddooyinkii dambe waxaa soo baxayay dagaallo u dhexeeya soomaalida iyo qoomiyadda oramada oo meelo kala duwan ay iskaga hor imanayaan maadaamaad idinku soomaalidii u dagaalamayseen wadahadalla dowladda etoobiya aada la gasheen iyada seed u aragtaan see ma kala hadasheen dowladda etoobiya a waan ka wada hadalay horta ugu horreyn jabhadda xoreynta oramiya ee aan saaxiibada ahay guddoomiyahoodii maalin saddexaad baan kala kulmay hawshaas maalin afraad aan idhaahdo waxay ku dhaqaaqeen inay arrintaa qaboojinteeda ay tallaabooyin degdega ka qaadaan inay wufuud jabhadooda ka socotiyo duqey oramaa ay u diraan goobaha isku horimaadku ka dhacay dhanka kale dawlad dawladda ismaamulka soomaalida iyo iyo dawladda ismaamulka oramiyana kulamay ka yeesheen guddiyo wadajir ay dhiseen dawladda federaalkana wasiiraan kala hadlay arrintaas oo ballanqaad weyn muxuu ahay muujiyey inay hadda weliba haddaan soomaali nahay dhanka oramadan farta ku fiiqaynaa maalad maadaama dhex madax ka yihiin dawladooda ismaamulka gobolkii ay sanka ka degan tahay meesha dawladda soomaalida hadda dib loo dhisahayo marka inay naga naga fursad fiican yihiin anagoo ku tuunsan baadinay wixii eeda hadda timaado ina xaggooda marayso marka maxay yidhaaheen iyaguna markaad taa kala hadasheen inay wax tallaabaa qaadayaan ma idiin sheegeen wax falcelin ay samaynayaan se ilaa hadda ma muuqdaan waxay qaadayaan
dawladda federaalka aad bay arrintaa umuujisay inay tallaabooyin degdega ka qaadayso jabhadda xoreynta oramiyana ballanqaad weyn bay noo qaaday annagana dhankanaga waxay naga codsatay ina odayaal soomaali ah iyo xubno jabadeedba loo diro aagagaas isku horimaad ka dhacay dhanka kale dawladda ismaamulka oromiya iyo dawladda ismaamulka soomaalida si fiican bay uga wada hadleen guddiyo wadajir hoosku wada shaqeeya yaa jiray waayahan dambe kuwii in la hawlgeliyo oo labada dhinacba ay ka hawlgalaan oo si deg dega loo qaboojiyo yaa laisku afgartay